mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug iyo kan degmada hubyo ayaa kormeer ku tegay halka uu ka socdo mashruuca bacaad celinta degmada hobyo oo ah dhirbeeris looga hortegayo bacaadka mashruucan bacaad celinta ayaa hore maamulka degmada uga bilaabay magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada hobyo mukhtaar cabdulaahi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu yareynayo bacaadkii bulshada dhibaatada ku hayay mashruucan muddo laba sano ayaa hadeer u buuxsamaysa waxaana baxaya sida ay indhihiina ku arkaysaan dadkan ay arki doonaan inta geed ee dalka ka baxda intii meeshaan la keenay geed meeshaan aan ka bixi karin ama inta la beeray lagu guuldaraystay inuu bixi waayo ma jiraan waxaan rabaa in dadka ree hobyo iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee garbahayga taagan intaba ay markhaati ka noqdaan arkaan iyo dadka deegaanka u dhashaba deegaankan inuu u baahan yahay oo keliya in la isku kaashado sidii loo bedeli lahaa xaaladda musiibada dabiiciga ah oo haysata oo dhir la-aanta ay ka tahay ayada oo warar iyo kutirikuteenno badan oo la xiriirta in meeshaan aysan geedaha inay ka baxaan aysan taariikh hore u lahayn inay been tahay inaad indhihiina ku aragtaan dadkii samajeclaha iyo mas-uuliyaddii deegaanka hayay ama soo hay jiray intaba ay sugu jirtaan gudoomiye si gaar ah gudoomiye bedel waxaan maamulka degmada hobyo maadaama gobolkii mas-uuliyaddii dhinaca mashaariicda iyo welibaad sii qaabilsan tahay mashruucan tijaabada ah oo hadda markhaatiga ka tahay inuu guulaystay waxaan codsanaynaa in mashaariicda noocaana hobyo ay u noqdaan ahmiyadda koowaad dhanka kalena bedel liibaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug ee dhinaca samafalka ayaa sheegay inay tahay tani tilaabo hore loo qaaday oo ay bogaadinayaan mashruucaani wuxuu ahaa mashruuc lalahaa hobyo la odhanayay waa meel saxaraa waxba kama baxaan waa xagga dacaayado badan oo deegaanka lagu sameeyey inaad jebiseen guddoomiye waad ku mahadsan tahay adiga tiimkaagaba maanta meeshaan hawdka aan taagannahay waa runtii wax taariikhdu qoray weeye muddo yaroo kooban wax sanad iyo bar gudaheeda in dhir noocaana soo baxdaa waxay muujinaysaa in wejiyada kaleeto ay koowaad lasoo dhaafay labaad iyo saddexaad loo gudbo sidoo kale waxaan rabaa inaa idhaahdo wasaaradda deegaanka iyo hay-adda imo iyo madaxtooyada dowladda galmudug oo ugu horreeya madaxweynaha galmudug inaan uga mahad celiyo dadaalka hufan ee hagarnaaleed ay tuseen hobyo cagaaran inay fursad u fureen ee budug u dhigeen ee wakhti adag geliyeenna waa uga mahad celinaynaa waxaan ugu baaqayaa wasaaradda deegaanka iyo hay-adda imo in mashruucaani wejigii koowaad boqolkiiba laba boqol buu guulaystay mashruucan bacad celinta ah ayaa degmada hobyo ee gobolka mudug laga bilaabay muddo laga joogo laba sano waxaana haatan meel fiican maraya mashruucan dhirbeerista ah